waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa magaalada melbourne ka dhacay xaflada ay qabteen jaaliyadda kasoo jeeda dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya xafladan ayaa lagu taageero shir dhowaan ka dhacay dalka gudihiisa waxaa kasoo qayb galay xafladda xubno ka tirsan jaaliyadda iyo qaar kaloo ka tirsan qowmiyadaha kale ee etoobiya waxaa kulankan warbixin ka siiyey dadkii kasoo qayb galay gudoomiyaha jaaliyadda dowla deegaanka australia cabdiqani faarax yuusuf oo isagu ku sugnaa wadanka ama dowla deegaanka markii shirkaasi dhacayay wuxuu faahfaahin gaaban ka bixiyey arrimaha lagu soo qaaday shirkii maraacaato waxa weeye shirkii maraacaato ee sagaalaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya iyo labadii saniyo barhkii briefly waxba inta badan ma sheegi karo wixii qabsoomay oon aad iyo aad bercentage yar aan ka sheegayo waxaa kaloon wax ka taabanaynaa nidaamka federalismka etoobiya ay maanta ku salaysan dastuurka ee etoobiya ka jira iyo roolka dowla deegaanka soomaalida etoobiya iyo bulshada soomaalida maanta ay ku leedahay iyo taariikhii hore ee madoobaa aynu soo marnay haddaan dib igu soo noqday shirkii maraacaato ee sagaalaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliga etoobiya wuxuu ahaa mid lagu xisaabtamay mid waxqabad iyo wasiir kasta iyo mas-uul kasta ka midho dhalinta caawimaadda iyo taageerada xisbiga waxuqabashada shacabka shaqadiisa lagu qiimeeyey mid wuxuu ahaa lagu xisaabtamay mid wuxuu ahaa maamul dimuqraadiyad iyo nabadgelyo ku dhacay mid wuxuu ahaa lagula dagaalamaya xoola nidaamyada musuqa xoola cirdoonnimada eexda gacanbidixaynta dhibaataynta bulshada
waxaa sidoo kale u mahadceliyey dadkii kasoo qayb galay kulanka gudoomiyaha xisbiga ee gobolka victoria najmo xaaji oo ka mid ahay dadkii isku soo dubariday xafladda anoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca xisbiga dowla deegaanka etoobiya waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ururkii igala soo shaqeeyey ama igala soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badanoo caawa aan joogno oo ugu horeeyo gudoomiyaha guud ee xisbiga australia mudane cabdiqani waxaan u mahadcelinayaa murwooyinka iyo mudanayaasha halkaan caawa fadhiya oo nagala soo qayb galay xafladdan quruxda badan iyagana caawa waxaan leenahay waana sharafteen ilaahay ha idin sharfo soo dhowaada waxaa sidoo kale isbedeladii u dambeeyey ee gobolka ka waramay faysal ibraahim oo isagu ah gudoomiyaha arrimaha horumarinta ee jaaliyadda deegaanka soomaalida intii uu isbedelku dhacay laba isbedel baa dhacay isbedel waa isbedelkii markii uu dhardhir waddanka ka dhacay isbedelna waa isbedelka dhacay xisbi ee uu sameeyey xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ee ahaa dibu curashada waxaa weeyaan deegaanku maanta wuxuu gaaray heer maaragtay aad iyo aad u fiican taana waxaa saldhig u ah xisbigayna waxaa aasaas u ah xisbiga waxaa ahmiyadda koowaad iyo midda labaad la siiyey in deegaanka lagu shaqeeyo nidaam xisbi ganacsade khaalid madgaabane ayaa sheegay inuu isagu maalgashi ku sameeyey gobolka wuxuuna ka hadlay shuruudaha loo baahan yahay si maalgashi loogu sameeyo dal si aad wax u maalgashato laba arrimood waa muhim waddankaas inay ka jirto nabadgelyo ilaalinaysa naftaada iyo maalkaaga iyo hantidaada midda labaad waa inuu jiraa qaanuun iyo sharci dhowraya maalgelinta si aysan u dhicin in si fudud cid kale ula wareegto maalgelinta aad samaysay taasi marka micnaheeda waxaa waaye inaannu halkaasi maalgelin u aadno inay labadaas shuruudoodba ay ka jireen meeshaas gudoomiyaha jaaliyadda dowla deegaanka soomaalida australia cabdiqani ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ammaanku leeyahay wakhti waxaa jirtay kow laba saddex ay nabadgelyada ahayd shaqhsigu hadduuna nabadgelyo haysan ma shaqaysan karo wax ma baran karo waxay ahayd ruuxu inuu gurigiisa nabad kaga baxo nabad ku shaqaysto nabadna ugu soo noqdo dhiig badan iyo maal badan iyo fikir badan iyo hawl badan baa gashay waa lagu guulaystay wakaa qorurxay ilaa qabri dahare ilaa gobolka afdheer afarta gees meel kasta oo tagto dalka ugu weyn baynu ku leenahay dowladeegaanka soomaalida etoobiya waa dalka ugu ballaadhan xuduudihiisa markhaati baad iiga tihiinoo wax qarxaya iyo hotool dumaaya iyo wax isqarxinaya ma jiraan taasina waxa weeye dad baa u dhintay u halgamay fikir geliyey dhaqaale geliyey ka go'naansho shicibka in la garab istaago iyayna arrintaasi ahayd
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali